kulanti wanaagsan dhegaystayaal soomaalida ku nool dalka kenya ayaa lagu tilmaamaa mid ka mid ah bulshooyinka ugu hodansan dalalka bariga africa soomaalida ayaa ganacsiyo guulaystay ka sameeyey magaalada nairobi iyo magaalooyinka kale ee waaweyn ee dalka kenya ganacsiga oo weli sii koraya ayaa horumarkiisa marba marka kasii dambeysay sii xoogaysanayay soddonkii sano ee lasoo dhaafay haddaba sidee ayuu ku bilowday sidee ayuu horumarkan ku gaaray xaggee ayuuse tiigsanayaa hadda qodobadaas iyo kuwo kale ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaa marti igu ah xogeyaha guddiga ganacsatada soomaalida ee magaalada nairobi cumar ibraahim xuseen cumar marka hore kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o a waa mahadsantahay v o a barnaamijka aad waktiga aada isiisaan waa ku mahadsantihin adigaa mudan bal marka hore haddii aan ku horeyno ganacsigaas ballaaran ee ay soomaalida ku leedahay magaalada nairobi iyo qeybo ka mid ah kenya sida uu ku bilowday ganacsiga ballaaran ee magaalada nairobi ee soomaalida u badan tahay xaafadda islii wuxuu ku bilowday kun sagaal boqol sagaashankii iyo sagaashan iyo kowdii xilliga soomaaliya burburkii waktigaas ayaa ugu badnaa inkastoo soomaalida kenya joogtana ganacsi yar ay ku jirtay laakiin xooggiisa xilligaasuu bilowday wuxuuna ku bilowday xaafadda islii meel layirahdo gariza lodge waxay ahayd meel xaaf oo lojin ahaan mise meel la seexanay ayay ka bilaabatay maalin habeenkiina waa sariir lagu seexday ahayd maalintiina dukaan amase meel ganacsi bay ahayd sidaasay ku bilaabatay marka dadkii soomaalidii markay imaadeen fikradihii iyo taladii iyo rabitaanka iyo dimaankii iyo waxawaxiise alaabta si loo iibsanaya markay arkeen waxay usu badashay ganacsi ballaaran in alaab la keeno dukaamada la karaysto suuqaq ay meesha ka furmaan sidaasay ku bilaabatay ilaa heerka hadda ay maanta joogto oo ay tahay suuq ugu weyn east africa suuq ugu weyn ay noqotay eastern central africa suuq ugu weyn bartamaha bariga africa waayahay marka marxalado badan ayuu soo maray dabcan markastoo waxay koraan ama ay korayaan maraaxil kala duwan ayay soo maraan marka heerkan hadda aad tilmaamtay oo ah in uu suuqaasi noqdo kan ugu weyn bariga iyo bartamaha africa yaa door ka ciyaaray yani sidee ayuu heerkan kusoo gaaray marka sanadihii ugu dambeeyey horta doorka waxaa ka ciyaaray nin kasta dad kastoo ganacsata oo soomaali ah oo halkan ganacsi ka bilaawtay door ay ku leeyihiin oo dad cid gooni ah loo sheegi karo oo la dhihi kara maaha laakiin waxaan dhihi karaa guddiga tusaale ahaan guddiga ganacsatada islii xilligay bilaabatay door fiican ay kaay ka ciyaareen maarata inay maarata isu imaadaan maamul samaystaan ay kala tashtaan dowladda sare iyo dowladda maarata gobolka maamulka wixii u fiican ganacsiga xagga amniga ay dowladda kala shaqeeyaan wixii ay u baahan yihiin dowladda u sheegtaan dowladda sarena canshuur bixinta iyo wixii dhibaayo caafimaadka heerkaas ayay maarata isku xirnaashahaas in maarata uu xataa xildhibaan soomaali ah ay ku yeeshtaan xaafadda ku yeeshtaan dowlad degaanka hoosena maarata xildhibaano soomaali ah dad badan ay kasoo galaan laba qof ugu yaraan ay kasoo galaan isku xirnaashada guddiga ganacsatada iyo dadkii asaasay allah raxma waxaa ka mid ahaa senator yusuf yuusuf xaaji iyo maarata dad badan odayaal usu imaadeen xilligaas ay bilaabeen marka waxaan dhihi karaa iyo odayaal badan oo hadda aan lasoo koobi karin koobi laba aan ka dhihi karin badan qaarna ay ay dhinteen allahi raxma hooshaas badan isku imaatinkaas ayaa waxaa la dhihi karaa ganacsigan heerkaas iyo maamulkaas iyo isku xirnaashadaas ayaa heerkaas hadda gaarsiisay aan dhihi karaa waayahay marka maxay caan ku yihiin marka soomaalida oo ay ka ganacsadaan oo ugu waaweyn ganacsigooda
ganacsiga waxa ugu weyn waxaan dhihi karaa suuqa islia waxaa loo yaqaanaa suuqa dharka ayaa ugu number one uga alaabta laga keena china waxa ay dharka numberka koowaada waxaa ku xiga maarata furnitureka maarata alaabaha guryaha waxaa ku xiga wax walba oo maarata ilaa markii dambe waxaa hadda xeerka hadda ay joogtana gaarsiiyey u badan real estate maarata guryaha la gadanayo degaanka iyo maarata ganacsi ahaanba iyo moolosha oo hadda ad arkeysa moolka ugu weyn east africa dhan ayaa halkan b b s laga furay marka waxaan dhihi karaa ganacsigaas dhan isbiirsaday sector kastana waxaan dhihi karaa horumar fiican ayuu gaaray marka waxaa waaye sector kasta waxaan dhihi karaa real estate waxay ka gaareen xeer fiican oo maarata waxay ku sii fadayaan nairobi qeybaheeda kale kalileshwa karen meel kastoo spring valley meel parklands waxaad arkaysaa xaafadaha kale ayay kusii fidayna xagga ma arta real stateka meel fiican ay ka gaareen waxawaaye waxayna heerkaas ku gaareen wax la yidhahda is-aaminaada iyo maarata maarata wixii ay ballan qaadaan inay oofiyaan oo ay keenaan qofka gurigii iyo wixii loo sheegay iyo saiska inay maarata waktigii ay looga talagalay ay maarata ay qofka kastanka ku siiyaan qiimaha oo wanaagsan payment plan oo maarata qofka laba sana intuu dhismaha socdo qofka tartiib tartiib uu lacagta iskaga bixin karo marka waxyaalahaas biirsaday xagga real estate number one ay ku yihiin guryaha real estate waxaa kala jeedaa kala gadashada iyo ka bayac mushtarka guryaha iyo maarata guryaha haa saasaan saasaan u jeeda iyo hoteelada sax wa waayahay marka qiimeyn ahaan qowmiyadda soomaalida xaggee ayay kaga jiraan maarata dhanka ganacsiga iyo dhanka hodantinimada qowmiyadaha kala duwan ee ku tartamaya suuqyada ganacsiga ee kenya
waxay ugu jiraan haddaan la dhihi karin dadka qaarkii waxayba leeyihin kaalinta koowaad ay ugu jiraan qaarna waxay leeyihin kaalinta labaad marka waa waxa laleeyahay kaalinta koowaad iyagaa ugu jira waxaa ganacsi waa dad waxaa la yidhahdaa afka qalaad marka le waa dad aggressive ah macnaha wixii ay sameyn rabaan inay ka meel gaaraan kuwa dhabar adeega wa ayaa la yidhahdaa marka waxaa la dhihi karaa waaba kaalinta koowaad aa la dhihi karaa waa garta marka caqabadaha ugu waaweyn ee uu ganacsiga soomaalida soo maray iyo kuwa hadda uu wajahayo haddii aada noo soo koobto caqabadaha ugu weyn ay soo martay waxaad og tahay mar badan haddii xaafadda waa ballaaran tahay amni darre ay ka dhacdo wax wakti badan waxaa soo maray in ciidan la keeno dadkii maarata la dhibaateeyo wakti wakti badan waxaasaa lasoo maray inkastoo hadda xaaladahaas laga soo gudbay waxaad dhihi karto sida maarata xilliyada maarata lacagahan doolarka oon fadhinin oo ganacsiga maarata wixii maanta aad iibisay qiimihii aad maanta ku iibisay maadaama lacag kenya aad waxa ku iibinaysid doolarkii maarata oon salaysanayn oon fadhinin taas nafteeda qabad bay ganacsiga ku tahay xaaladii xaalad hadda jirta waaye xaaliyan waxyaalaha kale oo horey loo soo maray operationkaas sida maarata amni darrada markay imaato xaafadda hadday wax ka dhacaan waagii hore qarax iyo waxbaa waxbaa iska dhadhaci jiray waxyaalahaas ayaa culeys u keeni jiray marka waxaa dadka dhan soomaalida inay maarata dad ganacsi ahaanna ku horumarsan amni darrana keenaya ay dad kenyaanka mar u aaminsanaayeen inkastoo hadda ay ka gudbeen oo dadka aaminsan yihiin in soomaalida ay dadka la mid yihiin oo ganacsi keliya ay ku maarata ku mashquulsan yihiin oo maarata dad horumar keena ay yihiin oo shaqo abuura marka waxyaalo badanaa lasoo maray laakiin hadda waxaan dhihi karaa waxyaalahaasna waxay ka mid yihiin ganacsiga markii lagu jiro caqabado lasoo maro oo laga gudbo inay yihiin
waaya caqabadahaas dabcan waxay maaragtay aada ay u dhibeen soomaalida ha noqoto ganacsato ama deegaan ha ku ahaadeen kenya xitaa soomaalida aanan kenya deganayn ee kor kala socdanaya aada ayay u dhibsan jireen ay uga murugoo jireen dhibaatooyinkaasi marka hadda dhibaatooyinkaasi ma jiraan sideese loo xaliyey
dhibaatooyinkaas hadda badanaa ma jiraan dhibaatooyinka waxaa la xaliyey xildhibaanka soomaalida oo halkan laga soo doortay yuusuf mudane yuusuf xasan iyo maarata guddiga ganacsiska iskaashigoodii wax badanaa isbedelay waxaad ogtahay xaafadda waxaa ka jiri jiray dad maarata iskar la yidhahdo qori dheer oo iska wareegin jirto dadka gacmaha laisku xerxeri jiray wixii dhan waa yaraadeen waxaa laleeyahy dadkii wakti kasta iska socon karaan amni darre oo maarata dhalinyaro oo subabawa la dhihi jiray oo dadka iska maarata iska tuureynaysa oo mobilad ka qaadan jirtaa jirta waxaas dhan hadda xaafadda waa ka baaba'een marka waxaan dhihi karaa caqabadahaas waa laga gudbay waa jireen hadda waa laga gudbay waxaasna waxay ku timid iskaashiga maarata dowladda iyo guddiga ganacsatada iyo xildhibaanka xaafadda laga soo doortay isbahaysigooda marka wax badan uu keenay isbeddel badanna waa keenay xiriirka idinkala dhexeeyo ee ganacsatada kale iyo weliba dowladda aragtida dowladda ee ganacsatada soomaalida waa maxay xiriirka naga dhexeeyo ganacsatada kale waa aada u fiican yahay hadday waxa ka jiraan islii business community mise ganacsatada islii mar kastaba waxyaalihii ganacsi nairobi haddii laga hadlo number one ayay ka yihiin taladana waa waa meeshii waxa looga tashanayo mise looga arrinsanayo waa ku dhex jiraan waa joogaan dowladdana xiriir wanaagsan aba naga dhexeeyo xagga amniga xagga maarata wixii ay dowladda ugu bahato xaafadda hadday tahay wixii hadday tahay bulshada in wax loo sheego wacyigelin hadday tahay haddii amni ay tahay wax kastana dowladda marka waagi horo xaafadda waxay iska ahaan jirta meel dadka laska qabsada ay ahaan jirtay hadda dowladda wadahadalkii iyo xiriirkii wanaagsanaa wuxuu keenay inay waxaas ay istaagto ay dowladda hadday wax rabto wixii ay rabtona ay noo sheegto annagana aan kala shaqayno maxaa yeelay annaga ma amnigaan u baahannahay amniga la-aantiisna ganacsiga maarata horumar lagama gaarayo marka inaan wixii ka tashanno wixii na anfacayo aan dhaho sax waaye wixii ay dowladda rabtana aan kala shaqayno annagana wixii aan rabno dowladda ay nagala shaqayso taas marka waxay noo keentay inan ganacsiga annagu sii ballaarto amnigii uu fiicnaado meel kasta maalgashi laga samaysto guryihii qiimahooda cirka isku shareeraan ganacsiga uu furfurmo nin kastoo soomaali oo shanta qaaradood joogo inuu maalgashi ku samaysto xaafadda xaafadda ay noqoto meel ganacsigeedu cirka kusii socdo
waa mahadsantaha cumar iigu jir khadka kaalinta dhegeystayaasha ayaan soo gaarnay dhegeystahan aan wada dhegeysano magacaygu waa cabdirasaaq maxamed oo jooga magaalada nairobi xogayaha cumar waxaa weydiin lahaa arinta ku saabsan nadaafadda suuqa islii oon ognahay habeenkii in qashin aad u fara badan lagu soo daadiyo hokaaska faraha badan ee dadka barabaraha fadhiista ayagana ay qashin soo daadeen inta badan ganacsato ahaan guddi ahaan maxaa u qabataan dadka xagga nadaafadda arinta ku saabsan su-aashii labaadna waxaa waaye runtii waxaa jira guud ahaan culays weyn oo ganacsatada xagga k r eda ka saarsan k r eda laanta cashuuraadka culays ka saaran ayaa jiro maxaad ka caawaysaan markii wax lala soo degaayo cashuuro xaddhaaf ah iyadoo oon ognahay mararka qaarkeed xitaa in markii konteynerada la dejinaayo ee askar aad u fara badan ay soo dhoobato halkaas oo ma aragtay culays fara badan ganacsatada lagu saaro marka culayska noocaas oo kale ah guddi ahaan maxaa ka qabataan sax way walaalkay waa su-aashiisu aaday u fiican tahay horta xagga su-aasha ah in nadaafad darrada maxaad ka qabataan dadka waratada ah mase howkaska xaafadda annagoo ka ganacsiga guddi ahaan waxaan samaynaa waxaan la kulanay dowladda hoose ayaa ku shaqale nadaafadda mar walba inay wax ka qabtaan waana la shaqaynaa guddi nadaafad ayaan leenahay balse laakiin waxaan leenahay dadka ganacsatada xaafadda naftoodii qaladaadka maarata qashinka oo wadada yaalla meel kas yaalla qeyb ay ka yihiin mar kastana waa u sheegnaa hataa waxaan samaynay laan la dagaalanta qashinka iyo waxaas habeenkii shaqeeya ayaan maarata la shaqaynaa si dadka qashinka soo daadiya loo qabto oo maah maxkamad loo geeyo oo meel la geeyo sharciga la waafajiyo ilaan haddii dad saas la sameeyo taasoo inay keeni karto in dadka ay qashinka wadada kusoo daadinin taasna waa kala shaqaynay dowladda hoose tan kale dadka waratada ah ka ganacsi ahaan guddi ahaan waxaan samaynay inaan maarata oo iyaga meel loo raadiyo dowladda hoose ee dowladda sare waa kala hadalnay meel gooni loo raadiyo laakiin dowladdii ayaa wakti ay qaadatay marka dadkii waxay dhaheen sagaal saac ilaa toban saac inay maarata meesha soo dhigtaan ayagana waxaa waaye waa dad kenyaan ah maarata utilyoon raadinayo oo maarata maarata meel biil raadsanayo annagana dowladdana waxaan leenahay dadkaana meel u raadiya annagana ganacsiga annaga siduu meel nadiif ah u ka ganacsan dowladda mas-uuliyaddeeda ayaan ka rabnaa mar kastana waa kula xisaabtannaa waxna inay ka qaban doonaan waa noo sheegeen inay meel u raadin doonaan ayagana meel si nadiif ay u shaqaystaan annagana si nadiif a u shaqaysano ilaan waxaad waxaad aragtaa marmar xaafadda markaad soo geshid meelaad martid hataa ma laha lugtaada inaad meelaad ku martid aad weysid oo annagoon annagoon dagaal ay naga dhexaynin dadkaas sababtoo ah ayagana waxbay raadsanayan laakiin in suuqii la xiro oo moolashii hortooda la dego meel la mara waayo amniyanaha dadka tuugada maarata dadka boorsaha haweenka ka qaataan meel gaawaridii meel ay maraan waayaan taasna marka dowladdan culeys dowladda hoosean countiga ku saarnay haddana wada hadalea noo socda inay maarata xal keenaan taasna meel aan ka gaari doono tan labaad su-aashii walaalkay uu weydiiyey kaare waxaan ka qabanaa haddii canshuuraha xaddhaaf ay iskeenaan waa la fadhiisanaa waa tii ugu dambeysay ayadoo konteynar lacag badan lagu daray wadahadal markaan samaynay waxbaa laga dhimay waxaan haddana isku waafaqnay inaan waxba lagu dari doonin annagoon talada wax nagala siinin oon maarata wadatashiga aan lala samaynin waxba wax saas aan lagu dari doonin waa noo ballan qaadeen dadka oo konteynarada markay degsanayaan ciidamo iyo dad laaluush laaluushka waxaa baray dadka ganacsatada ah ayaa qayb ka ah inay lacag siiyaan askarta iyagaa bareen ayagaa marka waxaan leenahay lacagtaana idinka horeyso maadaama wixii dekadaad soo marisay cashuur saxaad soo dhiibtay wadada mombasa road ay soo mareen mase containerka wadadii saxdu ku yimid inaad haddana lacag kusii bixisid adaaba waxaad samaynaysaa encouragement inaad lacagtaas sii bixisid marka taas waxaan dhihi karaa qayb waxa ka ah dadka ganacsatada ayaa qayb ka ah mar kastana waa u sheegnaa marka insha allahu laakiin kre wixii aan ka qaban karno dhowr jeer waa ogtay walaalkay su-aasha weydiye waa ogyahay inaan dhowr jeer aan maarata wadahadal la sameynay hadduusan ogeyna dad kalaaba og marka taasna mar kastana waa u taagannahay haddii wax lagu daro inaan wixii aan ganacsiga annaga lid ku ah mase dhibku aan maarata ganacsiga canshuura aan qaadi karin hadday tahay inaan kala tashano dowladda aan dhahno waxaan hana laga dhimo hataa waxaad ogtahay hadda ka hor inaan sameynay dukaamada inaan xirnay suuqa dhan xirnay canshuurtaas la kordhiy dadkeed darteeda aan u xirnay haddana haddii ay wixii ay nagu khasabto inaan heerkaas aan gaarno waan sameynaynaa
waa tahay dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta af soomaaliga ee v o a dhegeysto kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo magacaygu waa ayuub nuur maxamuud waxaan joogaa magaalada caasimada ee muqdisho daadiyaha barnaamijka iyo martida barnaamijka waa salaamay mudane soomaalida ganacsatada ah ee ku nool dalka kenya waxa ay qorsheynaysaa inay halkaasi ka dhisto moolka ugu weyn east africa muuqaal ahaan iyo sumcad ahaanba muxuu ka tari karaa ganacsatada soomaaliyeed dhismahan weyn ee ay ka hirgelinayaan magaalada nairobi khaasatan east night sidoo kale su-aashada labaad waxa ay tahay waxaa jirta in soomaaliya ay dhowaan waday ayna ku dhowdahay inay ku biirto east african community muxuu ka bedeli karaa xiriirka ganacsiga ee bulshada bariga africa iyo ganacsatadana soomaalida ah waa mahadsantahay
sax walaalkii waa mahadsan yahay su-aasha koowaad moolka east b b s la yirahdo oo kusoo biiray xaafadda muuqaal ahaan iyo ka ganacsi ahaan muxuu kusoo biirinaya wuxuu kusoo biirinaya horta waxaa waaye sumcad soomaali inay dad ganacsata ay yihiin wixiina lagu sheegi jirin caddaynteeda ay noo tahay moolkaas uu yahay moolka eastern central africa u weyn moolkaas wuxuu samaynaya shaqa abuuru dad u samaynaya intaasoo boqoloo qofaa ka shaqaynaysa moolkaas wuxuu soo jiidanayaa ganacsigii dadkii tirada badnaa waagii hore oon imaan karin xaafadda inay imaadaan ay ka dukaamaystaan moolkaas wuxuu soo jiidanaya maadaama bakin badan uu leeyahay meel maarata baabuurta ay galaan uu leeyahay bakinkaas wuxuu soo jiidanaya dad badan inay xaafadda imaadaan xaafadna in loo imaada ganacsi badan tiro badan dhaqaalo badan ayay xaafadda soo uu soo gelinaya moolkaas marka moolkaas waxaan dhihi karaa waa ganacsiga ayuu horey usii ballaarinaya xaafadda imijkeeda uu dhisaya shaqa abuuruu dad u samaynaya wadanka uu dhaqaalo soo gelinaya canshuur badanoo wadanka ka helaya dowladda hoose sidaasoo kale canshuur badan ay ka helaysaa moolkaas marka waxaan dhihi karaa waa mool xaafadda image wanaagsan mase maarata sumcad wanaagsan u keenaya dad badan soo jiidanaya xaafadda qiimaheeda kor waxa u sii kordhinaya ayaan dhihi karaa marka mool moolkaas aaduu noo anfacaya tan kale soomaaliya inay kusoo biirto east african community hadday kusoo biirto ganacsi ahaan wax badanoo naga anfacaya soomaalida iyo ganacsiga islii wax badanoo ka anfacaya sababto east africa hadday kusoo biirto waxaa la yidhahda taarifka iyo xiriirka ganacsiga oo soomaaliya kenya u dhexeeya intaan waa kasii ficnaana wixii badaacooyinka iyo dad usu socodka intaan waa ka badnaana dhaqaalaha dadka ganacs dadka shaqada ka raba soomaaliya xagga ay aadayaan dadka soomaaliya inta dan kale waa imaanayaan ganacsi iyo xiriir badanaa ka bilaabanaya waxay isdhaafsan jireen tiradeeda hadda sax mahay laakiin intii ganacsiga kenya ee soomaaliya u dhexey ka badan hadda ayaa laba jibaar ama saddex jibaar ayay ganacsanayaan qaada kale soo socodka baasboorka soomaaliga east africa haddii lagu soo daro meel kasta aadi karta taas waxay u fasaxaysaa qofka ganacsatada inuu meel kasta aadi karo ganacsigiisii meel kastana ganacsi branch uu ka samaysan karo marka wax badan ayaa isbedel badan ayaan ka rajaynaynaa haddii soomaaliya lagu soo biiriyo east africa
tan moolka haddii aan dib ugu laabto ama dukaankaas weyn suuqaas weyn ee laga furayay nairobi gaar ahaan isli ay soomaalida leedahay haddii aad noo faahfaahiso muxuu ku yahay moolka ugu weyn siduu ku noqday
moolka ugu weyn baaxada dhulku haysto tiradiisii sizekiisii exactly mahay laakiin waa moolka eastern africa ugu weyn dukaamo ilaa laba kun iyo ka badan oo retail shop ayaa ku yaala waxaa ku yaala brandkii brandada oo brandka lagu yaqaano oo suuqa caanka ah hadday tahay java hadday tahay carafu hadday tahay isbitaalada ugu caansan hadday tahay maxaan dhihi karaa brand kasta oo qiimo leh oo downtownka ku yaali jiray ayaa xaafadda imaanaya magacyada caanka dhan yacnaha hadday tahay brand kasta ood sheegto halkan moolkaas uu ku dhex yaala branch uu ku leeyahy haddaan marka waxaan dhihi karaa moolkaas wuxuu soo jiidanayaa ganacsi badan iyo dad badan wixaad downtownka u raadsan jirtay amase meel ilmaha la geeyo oo lagu ciyaarsiiyo meel oo meesha ilmaha oo meel lagu nasta leh meel kofeyda nooc kasta aad ka heli kartid meel ood inaad gaarigaagana hoosta dhigatid korna aad wax walbaba within that buildingkaas aad ka heli kartid aya waay moolkaas moolashii hore xaafadda ugu jiray waxay ahayn mase dhar iyo waxaas iyo wax kooban ay ahayn kan laakiin wixii dhan waa hal meel ayaad ka heleysaa hadday tahay kofiga waad ka heleysaa isbitaal aad ka heleysaa meel ilmahaaga ay kugu ceeraan aad ka heleysaa dukaameysi dhar haddaad rabto waad ka heleysaa hadday wax kasta meeshaasaad ka heleysaa marka gaarigaagana hoos ku yaala korna waa waxaad marka mool says ahaan iyo wax lamid a oo xaafadda horey noocaas ah maba ugu jirinba haddii markii laleeyahay waa eastern sector africa isagaa ugu weyn saysyadii oo moolasha oo nairobi ugu jira dhan isagaa ugu weyn waa wax isaga lala bardhigi kara maa waayahay marka xogay cumar ganacsiga soomaalida ee kenya mustaqbal ahaan xaguu tiigsanayaa xaguu ku socda
ganacsiga wuxuu tiigsanayaa mustaqbalka in aan noqono waad og tahay tusaale ahaan waxaan kaaga soo qaadayaa ramadaankii hadda lasoo dhaafay madaxweynaha ayaan casumnay iftaar program aan samaynay taas nafteeda aqoonsi waxay ka dhigan tahay in soomaali ganacsigeedu meel fog gaaray madaxweynaha markaan soo martaqaadnay oon kc ku martaqaadnay wuxuu noo sheegay inaan uu aqoonsan yahay doorka aan leenahay ganacsigiini horumarkiini waxaad samaynaysaan aadaan ugu faraxsannahay marka ganacsigii waa waxa dowladdii nafteeda ay aqoonsan tahay mustaqbalkana lagu xisaabtami karo bulsho lagu xisaabtami karo ganacsigeedii dhaqaalaheedii horumarkeeda lagu xisaabtami kara inaan nahay ayaan aaminsannahay marka waddanka dhismihiisna aan qayb ka nahay aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa cumar ibraahim xuseen oo ah xogeyaha guddiga ganacsatada soomaalida ee magaalada nairobi wuxuu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaan kaloo aan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegeystayaashii ka qayb galay tan iyo toddobaadka dambe inta aan barnaamijka mid lamid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo